dhinaca kale waxaa galabta soo gaadhay magaalada hargeysa wafdi ballaadhan oo ka socda waddanka itoobiya kaasi oo hogaaminaya wasiirka maaliyadda dowladda federaalka itoobiya axmed shide waxaana wafdigu ay islamarkiiba soo booqdeen suuqa waaheen ee bartamaha magaalada hargeysa ee dabku xalay uu ka kacay sida weynna uu u baabiiyey axmed shide ayaa u sheegay warbaahinta in taageero dhinacooda ay ka geysan doonaan wixii looga baahdo alay markaa maqalnay dhibaatada inay markay bilaabanaysay islamarkiiba marka isla subaxiina baraswaare wuxuu yidhi deg deg u taga oo shacabka xaaladiisa soo eega inaad inkala qaybsannoun baanu nimid murugada dhacday dhibaatada dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay sida baraswaare uu sheegayba wixii taageeraha walaaltinimo ah xaqa la isku leeyahay mar walba diyaar baan u lahay inaan garab istaagno shacabka somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa dhibaatada ka dhacday dhibaato culus oo weyn weeye hanti badan baa ku burburtay alxamdulilah naf kumayna go-in ilaa hadda mana maqal marka dibudhiska insha allah wixii taageeraha anaku dhinacan looga baahdo diyaar baa idinla nahan xaaladda aan idinkala qaybsanno haddana madaxweynahan iyo fariinta ra-iisaaraha uu noo soo dhibay ayaan gaarsiin doonaa khadar maxamed cakuule v o a hargeysa